kulankan iyo weliba qaban qaabaday wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland iyo weliba diiradda laga saaray sidii landaa dejin lahaayee siyaasadda canshuuraha degmada kismaayo qaababka lang aruuriyow iyo sida lang maarayow welina kulanka ha ku qeybgalaya qeybo shalgadisana bulshada maamulka degmada iyo kan gobolka jubbada hoose madalle iyo weliba ku horeynta hadalku jeediya guddoomiyaha raabta gobolka jubbada hoose faadimo aadan iyadoona sheegtay intay arrin muhiima yatay in la helo canshuur bulshada lanka adeego walinayo xusta intay diyaariyan in biyowka canshuurta
hoolalka maamuusa oo dhan maanta waxaa ka socdaa horumar loogu ololeynayo ama hore loogu socodsiinayo degmada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaan leeyahay adaan ugu faraxsana hore u socotaan leeyahay jubbaland maanta waxaa laga hadlayaa waa canshuurihii halkaa waxaa looga soo hadlaya wuxuu ahaa dhismihii wadada ama erboorka oo la ansixiyey shalay annagana aana ku taageerayna maadaama aan nahay madaxdii gobolka jubbada hoose ma halkana waxaa lagu ansixinaya canshuurihii iyo canshuuraha si looga shaqayn lahaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaaleynta maamulka jubbaland cabdiwaaxid maxamed dhaqane iyo weliba uuse sharaxaad kubiyey qaabka lang aruuriyow canshuuro weli kale uuse xusay in wasaaradda maaliyadda kula shaqeeyeen sidii dhammaan degmooyinka lanku hirgeli lahay nidaam canshuur aruurin ee kulankan hadda aan joognana wuxuu ku saabsan yahay sidii canshuuraha loo ururin lahaa sidii loo maamuli lahaa sidii loo kala qaybsan lahaa sidii nidaam oo system ah oo lagu ururiyo oo lagu isticmaalo loogu samayn lahaa matalan lacagta nidaam system baa lagu soo ururinayaa nidaam baa lagu soo ururinayaa nidaam baa lagu xaraynaya xusuunta ku gelisaa nidaam bay haddana ku baxaysaa because waxa dhan waa inuu lahaado xisaab celin iyo iyo hufnaan inuu lahaado waayo kulli marka howlahaas ayagaa marka insha allah wasaaradda maaliyadda iyo degmada yaa si dhow uga wada shaqayn doona annagu iska xorkoodaan ka shaqaynayna ka wasaarad ahaan hadeertana waxaa weeye degmada iyo degmooyin kalaba iyo wasaaradda maaliyadda waxay isla marayaan meel fog bay isla marayaan oo degmada kismaayo ay ka mid tahay degmooyinka kalete hadda gobolkaagadana waa laga shaqaynaya oo haddaba tiam waxaa ku maqan wasaaradda maaliyadda ah marka naga ka arrima guud ahaan waxaa la rabaa marka inaan horumarka degmada aan kala shaqayno dowladda oo maadaama ay guddoomiyaasha degmooyinka hoos yimaadaan wasaaradda arrimaha gudaha dhinaca kalena xaggii nidaamka maamulka dakhliga inaan kala shaqayno hay-adaha ka shaqeeya maamulka lacagta iyo iyo dakhliga oo ay wasaaradda maaliyaddu ay hogaaminayso anka dambeyntii guddoomiyaha gobolka jubbada hoose xasan cabdi iyo waliba uuse sheegintii oo hadhowaayana ka maamulahaana qaadooka canshuura degmooyinka weli kale uuse ku hadalaya faa'iidooyinka biyowka canshuurta yeelata islamarkaana ka baaqi in la xoojiyaa waxaan maanta halkan u nimid oon u fadhinaa inaan daah furo qaabkii canshuuraha iyo dhaqaalaha loo dejin lahaa degmada afmadow ee ay u soo qaabaysato ayaan halkan u nimid runtii waa ku faraxsannahay waana wax wanaagsan waana arrin lagu farxo in maanta aan marayno inaan daafurro canshuuro iyo mataqaana qaabkii loo qaadi lahaa dhaqaalaha gobolkan ama statekan qaabkii loo habayn lahaa degmada afmadow waxay nasiib u heshay inkastooy tahay degmada ugu facweyn degmooyinka soomaaliya oo dhanba ayna tahay degmo mataqaanaa aada xadaari u ah ayna tahay degmo haddii la dhaho ganacsi iyo haddii la dhaho dhaqaale iyo haddii laga hadlayo xoolo iyo wax walba hodan ku ah in maanta aan u daafurayno qaabkii canshuura iyaduna ay tahay degmada keliya ee gobolka jubbada hoose ku taal oo mataqaanaa maamul dhammaystiran loo dhammaystiray oo konsal madax bannaan leh runtii waa arrin lagu farxo waana soo dhowaynaynaa afmadow way ku mahadsan tahay waxaana ku sii bari kantaalaynaa in arrimaha ayaga la sii xoojiyo dee canshuuraha canshuuraha la qaadi doonaa ama la qaadayaa canshuuraha waxay u baahan yihiin in mataqaanaa la qaabeeyo oo qaabka loo qaadayana ay noqoto qaab isku xidhan degmo ilaa iyo gobol ilaa iyo state maamulka jubbaland iyo waliba wasado dadaalanka jire sidii dhammaan degmooyinka lanku hirgeli lahayay nidaam canshuur qaadis rasmi ah si bulshada lanka adeegaa